madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in wax kabada lagu sameeyay kordhinta canshuuraadka oo cabasho badan ay ka muujiyeen dadka Kenyaanka isla markaana ay mudaharaadyo ka dhigeen hindiso sharciyeedka maaliyadda ay dowladdu wax ka bedashay waxaa ka mid ah in meesha laga saaray lix iyo toban boqolkiiba canshuuraadka rootiga gaadiidka sokorta adeegyada maaliyadda iyo sidoo kale laba dhibic shan boqolkiiba canshuurta laga qaado baabuurta waxay sidoo kale dowladdu sheegtay inaysan jiri doonin korarka khidmadaha xawilaadda moobeelada sidoo kalena waxaa meesha laga saaray canshuurta saliidda iyo qudaarta dowladdu waxay hore ugu dooday in hindise sharciyeedkan uu yahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu dhimayo ku tiirsanaanta deynta haddaba baarlamaanka kenya ayaa arrintaasi maalintii shalay ahayd waxay ka yeesheen dood kulul taasoo ay kaga dhiibanayeen aragtidooda ku aadan macluumaadka hindisaha ku xusan iyo soo jeedinta guddiga arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka oo shalay shaaciyey in meesha laga saaray canshuur ay kenyaanka kasoo horjeesteen gudoomiyaha guddiga baarlamaanka dalka kenya u qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha kuuriya kimani ayaa waxa uu uga mahad celiyey dadka kenyaanka ah inay soo gudbiyeen afkaartooda ku aadan arrintani dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka ee ka tirsan isbahaysiga mucaaradka azimiyo lamoja ayaa waxa ay sheegeen inaan lagu qanci karin isbedeladii ay dowladdu shalay shaacisay in lagu sameeyey hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan arrintani ayaa siyaasiyiinta waxa ay ku sheegeen kadib kulan ay yeesheen iyagoo dalbaday in gebi ahaanba meesha laga saaro hindise sharciyeedka maaliyadda oo hadda baarlamaanka horyaala madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka obiyo wandayi ayaa waxa uu sheegay inay diidan yihiin qorshahan oo ay ku adkaysanayaan in meesha laga saaro waxa uu kenyaanka ku booriyey inay sii wadaan in dowladda ay ka dalbadaan qaadashada go'aano sax ah waxaa hoosta ay ka xariiqeen isbedelada la sameeyey inaysan ku filnayn wanaajinta nolosha dadka rayidka ah oo markii horeba la daalaadhacayay nolol maalmeedkooda tan iyo markii dowladda usoo bandhigtay baarlamaanka hindisa sharciyeedka maaliyadda ayaa magaalada nairobi waxaa ka bilowday isku soo baxyo ay dadku kaga cabanayaan canshuur kordhinta ay samaysay dowladda iyadoo sidoo kalena magaalada mombaaso ay ka dhaceen mudaharaadyo xoogan oo dadka kaga soo horjeedaan arinta la xiriirta canshuuraadka waxayna ka codsadeen baarlamaanka maadaama hindiso sharciyeedkan uu horyaallo inay meesha ka saaraan islamarkaana ay u daneeyaan bulshada kenyaanka intisaar saale xuseen v o a nairobi